ilaahay baa mahad iskale ilaahay baan u mahad celinaynaa soomaaliya waa run meel fiican bay maanta joogtaa meelo badan waa laga soo tillaabsaday annaga waxaan ku talinaynaa meesha maanta la joogo in la adkeeyo sidii meeshan maanta la joogo aana gadaal loogu noqon lahayn lagu taliyo taasina waxay ku imaan kartaa soomaaliya oo wadajirkeedii iyo wada socodkeedii iyo walaalnimadeedii iyo is-ogolaashaheeda laga fekero aan laga fekerin dhinacyo kale dhinaca kale annaga hadda nafteeda baarlamaanka fadhiyo oo si kasta ku fadhiyo qeybihiisa kala duwan reer koonfur galbeed degmooynay ka yimaadeen qof qor ka soo dhacay kuma jiro degmooynay ka wada yimaadeen degmooynay ku wada fadhiyaan hadda nafteeda sidaas darteed annaga waxaan ku talinaynaa soomaaliya in laga ilaaliyo meel ay isku tuunto iyo meel ay ku kala shakiso soomaaliya meel ay joogi jirtay waa la yaqaanaa meeshay tagtayna waa la ogyahay meeshii laga soo noqdayn haddana waa la garanaa saas darteed run waaye madaxweyne cabdiweli heshiiskuu sheegaa waa jira garow laakiin isteemida in la qaadan la rabay qaarkoodba lama qaadin in la dhisay ahayd aqalkii sare konton iyo afara siddeed iyo tobanka gobol lama dhisin saas darteed isteebkii laga gudb isteebkaas lagama tillaabsan karo kaasoo la samaynin qof iyo codkii lama gaari karo ana waxaan aaminsannahay soomaaliya inay jidka hadda maanta ay ku socoto ay wax badan dowlado badan isku bedeleen dadku ay ku heshiiyeen dadku ay ismatalaan saas darteedna maanta meel la taaban kara la joogo haddii laakiin hadda la yidhaahdo xisaabaad kale oo ay dadku ku qancina la geliyo aan waxaan aaminsanahay inay dhibaato ka imaanayso waxaan ku talinaynaa soomaaliya jid fiican bay haysaa meel xun bay ka soo noqotay ma istuunsana maanta waxyaalaha maanta ay dadku ay ku siman yihiin mumahalka baarlamaanka waayo waxyaalaha kale laguma sinna safaaradaha laguma sinna agaamahasi guudata laguma sinna saraakiisha laguma sinna ciidan laguma sinna intii lagu sinnaa haddana in la kala dheereeyo dib bay u celinaysaan aaminsana anig marka walaalkay runtiisa waa heshiiskaas waa jiraa laakiin heshiiskaas in la kaabo u baahan yahay meelihii in la mariyo loo baahnaana la mariyo sidaasaana lagu gaari karaa soomaalinimada annaga reer koonfur galbeed baydhabaan ku shirnay sida heshiiska u ahaa waay dadku way hadleen anagu meelo kale waa tegi karnay laakiin ma aanaan tegin waxaana u tegi weynay heshiiska lagu heshiiyey ayay ahayd maamul goboleed kasta inuu inta meel tago dadkiisa isugu yeero la talageliyo anagu waana soo talagelinay waxaan ku talinaynaa inay soomaaliya maanta ay joogto meel la taaban karo horeyna looga socon karo wanaag badana la soo gaaray shirarku bannaankaa lagu qaban jiray ilaahay baa mahad iskale maanta wax lagu hayaa muqadisho waa caasimadda inaan ku shirowhaynaa haddana gobolladiyaa la tegey wax badan baa laga soo qabtay qof oo odayaalah ayaa baarlamaanka soomaaliya dhiseen maanta haddii isbeddel lisla ogolaado waxaa loo diyaarsan yahay ilaa iyo siddeed kun iyo wax la jiro inay dhabaanadu haddana ay soo dhisaan ayagoo gobollada iyo la sii geynaayo shalay muqdisho u ahayd maanta in meelo badan la tago shalay maamul gobollada maanta dhiseen jubbaland ma dhisneen galmudug ma dhisneen koonfur galbeed ma dhisneen maanta waa dhisan yihiin shabel staten insha allah annaga ayaan la degdeginaan leenahay ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay is-ixtiraam wadajir walaalnimo dad hadda maanta baarlamaanku ku jiro iyadoon cod looga adkaanin in la yidhaahdo baarlamaankaa laydinka saaray nabad kuma imaanaysaan aaminsana aniga marka nabaddu waxay ku imaan kartaa isqadarin walaalnimo wadajir annaga waa ka mahad celinaynaa dowladda soomaaliyeed dadaalka ay u gashay iyo international communitydaba sida shirkan oo u qabsoomo soomaaliya loola tashado laakiin taladu midna weeciso jidka aan hayno baranay naga leexiso jid meeluu ku dhammaanayo ama meelu tagay aan la garanayna na marayso inay noqoto waa ka digaanag siday nala tahay marka idinku aad iyo aad u mahadsan anaga dee inaan hadda waxyaalaha qaarkood ka jawaabo ma rabin laakiin haddii magacayga la sheegay waxaan ku qasbanaa inaan ka jawaabo ma aha inaan qof dabagelaayo laakiin haddii magaca la sheegi lahayn anigu sideedaan iska ahaan lahaa laakiin heshiiskaasna waa qira heshiiskaasna waa qira waa soo saxiixnay inay waxay ahayd la dhiso caqalka sare caqalkii sare waa la dhisi waaye sababta loo dhisi waayena waxay ahayd sabab laisugu garaabay waxaana loo dhisi waayey maamul goboleedada ma jirin marka anigu waxaan aaminsanahay garowan aan xadda taaganahay maantaan taaganahay garowan ani sidaan aaminsanahay waa marka garowanaan joognaa aan hore u soconno waxay aan qaban karna aan qabanno dadku mumaaliinta degmooyinka haddii hadda la tago waa is ognahay dad badanoo baarlamaanka ku jiro degmooyinkana degan aana waxna beri soo siin doonina jiro sida haddaba ay waxyaalaha kaloo kala qaybsiga ay u heli waayeen marka soomaaliya tuhunkaa laga ilaaliyo international community waxaa u mahad celinayaa sida iyagu ay ugu dadaalayaan inay soomaaliya nabad hesho waa u mahad celinaya dadka walaalaheena ciidamadooda keenay dhiigooda noo daadiyey oo nabadda nala raadinayo runtii aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa dadaalada ay ka wadaan sida juba kala duwan sida hadda uu xusay ambasadoorka runtii aadaan ugu mahad celinayna anaga waa ku diirsanay waxaan rajaynaynaa in hore loo sii wado dadka dhiigooda noo daadinayna la geesi geliyo in ayaga ay rabta ayadaa lala qabto aad iyo aad waa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu